bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fayla halka dhawaada qodobada warkaan hamiinimo ee idaacadda raadiyo baydhawoosi haytaan sheeganka door korona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti garaan oo geegka ka degay magaalada muqdisho caasimada dalka saasaata qodobada kale is barnaamij ee warkaan hamiinimo ee idaacadda raadiyo baydhabo ka dhigi doontaan wayba hukuumadaha wasiir dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed oo huseyn kormeer ka sameeyey wasaaradda waxbarashada dagaal kudhigi deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose dowladda soomaaliya oo ciidamo horle ku dejiday magaalada dhuusmareeb ee dowlad goboleedka galmudugga beelkumada ee beelo soomaaliyeed oo wara ku saartii ee puntland go-aan horay maxkamada saartay may-ad dadaalada siyaasiyiinta galmudug iyo ka wadaan intii reed galanta lahankanaga maamulka guraceela iyo akhbaaraadka bannaanka dhegeystayaal warkaan hamiinimo aysan ka dhigi doontaan uu koybaa hukumadaha cilmi baaris la sameeyey baa sheegtay intii soonka uuse koran qaado xusuusta maskaxda bani-aadamka iyo saasaato u dowlad sheegtay intii magdhow siyaasa ehelada dadkii ingeeriyoodii cudurka covid hamiignimo fayla dhegeystayaal weyb waa hamiignimo arbaaco taariikhdan iyo kabeeganta lita balla tobanaad ee oktoobar labada kun labaati kowdan taas wayba hayanaa qodobadii warkaan hamiinimaanka door karooneen haddana warkii oo faahfaahsan hamiin fayla dhegeystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo wafduus hogaamiya oo safar shaqeen qaadadii maalamo uusan ka maqnay magaalada baraaw ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha weyba usageeg riidanka nagaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweynaha koonfur galbeed oo muddooyinkii uuse ka sugnahay baraawe uuse kulan qaadadii odayaasha dhaqanka iyo laamaha amniga baraawe oo yeelugfadahaya intii magaaladan ka horeyta ee laka qabadi doono doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana soo iyo matali doona dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maalin ku horyahaytii markii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo meelo uuse booqdii indheendheeyaan goobo liin asteeyay intii doorashada labaatan iyo afar kumid ee kuraasta aqalka hoose ee dowladda federaalk soomaaliya ee dowlad goboleedka hiirshabelle ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane maxamuud maxamed kheyre weba uuse booqasho uuse kaseeday geedka geedka xafiiska wasaaradda waxbarashada hidahay tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane maxamuud maxamed kheyre uuse kormeerjiyey wasaaradda ee weba uuse kala kulamay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiir maxamed yuusuf xasan waliid iyo wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda wasiir maxamuud kheyre webos iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada wsweba indhiindheeyana qeybooyi ka koobanta wasaaradda wasiirka dowlaha webawson ku mahadnagay wasiirka wasaaradda waxbarashada dadaalada iyo horumarada ay ka tallaabsatay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya usoona kala dardaarmay intiiyo sii wadaan dadaalada iyo shaqada iyo anhaya shacabka koonfur galbeed saasaatow dagaal kudhii shabeellada hoose xubno ku tirsan ururka al-shabaab weyba weerariyo ka qaadayna saldhig ciidamada dowladda soomaaliya iyo kalata deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose meelasay kudhii dagaal nin iska adeegsaday xubka noocyadiis yalduwan saraakiil ku tirsan ciidamada xoogga dalka weybaa sheegeena intiiyo ka horseedan weerarka al-shabaab ha ka qaadan islamarkaasna khasaare xoogan iyo ka deersiiyeen warkaha ku bahiyay dowladda soomaaliya weybaa la ka sheegay intii ciidamada dagaalkiiyo ka dileen anka yaraan laba qof oo ku tirsan ururka al-shabaab baana miilasay saasato iyo hub fara badan iyo ku kufurdeena oo xubkiyo ku miday ak forty seven weerarkan al-shabaab ayaa ka qaaday saldhigga ciidamada dowladda ee deegaanka janaale weba usaa keeday maalamo ka hor markii ciidamada dowladda iyo ka sameeyeen howlgalla tuulooyinka dhidhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalk soomaaliya weba markale ayaa ciidan ayaa ka dajiiday magaalada dhuusamareeb diyaarad wadi ciidamo ku tirsan haan gorgor weba miile laka dejiyay garoonka diyaarado ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ciidamada horey in roogi magaalada dhuusamareeb weba lahaka qaaday hase ahaatee kureed markii reed lahankanagi magaalada muqdisho urur ku tirsan ee ururka shanaad ee guutada gorgor wararkana ku helahay dhuusamareeb weba la sheegahaya intay ciidamadan iyo ka biirayaan xoojina nagada doona ururka tumiyo saddexaad ee guutada tumiyo toddobaad ee kumaandooska ee hore iyo roogeen dhuusamareeb wararkabaa intaas ka darahayana intii ciidamadayo kuma noqda doona ciidamada dowladda liindiyaari intii howlgal ku dhana ururka al-shabaab iyo ka qaadan iyo saasnimada ahlusana oo reed in la wareegtay degmada guraceel sagalantiya markale lahankanaga ciidamada dowladda saasaato ma-eta intii dowladda federaalk soomaaliya ayaa ciidanka daabulo dhuusamareeb iyo gurceel wararku ku kooyahay gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya webaa sheegahana intii dhaqdhaqaaqyo nabadeed ee lakafadahaya intii reedlahankanaga nabadda maamulka gurceel ee dowlaee dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka galmudug ee xubno ku tirsan magaalada gurceel ee galmudug weba lakuwaday intii meelasay markale kudhiina dhegdhegaaaqi ciidan markalena dhiiganka deedana balse saraakiil ku tirsan ahlusunna oo qobsatay jimaadi lahadhaafi weba ayaa laka qanci lafadahaya intii maamulka iyo ka wareejiya maamulka galmudug sida ilwareedyo ku sugan bartamaha soomaaliya galgaduud iyo sheegahayaan dhinaga dhuusamareeb webaa ku socday diyaar garow ciidan iyo wadaag maamulka galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya haana soo fadahay antii reedan qabsada magaalada gurceel oo galantiyo kubati ilawareedyo ka dhadhow hafiiska axmed cabdikaariyo qoorqoor madaxweynaha galmudug webaa sheegahayana antii madaxweynaha uusa qaba go-aan dagaal oo ku dhanka gurceel balse uusabi amara intii ciidamada iyo diyaar garoowaan diyaar garow buutan iyo galaan samarkala culees han ku korna dhinagaasay ehelada dhalinyaraha ka dhowaantag maxkamad puntland ka hokontay dil toogashe maadaama laka helay intii al-shabaab iyo xiriir la hayeen yoba ra-iisul wasaaraha federaalk soomaaliya iyo ankabaaqana intii arrintaasi hafargeliyay eheladan hakujeeda beela murunsada webaa sheegeena intii owlaadiyo ama dhalinyaradiio al-shabaab anhayna islamarkaasna laka qasabay intiioo sheegadan waliyo anhayna owlaadanam ee al-shabaab xukun been ayaa laka xukumi puntland diidii intiiha ka wareejida maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wayba ra-iisul wasaare robland kabaaqane intii arrintaasi hafargeliyay yaa artay midkumada maamooyinka kulankaasi ku hadalay dadhanasabahii maamulka dadka hakubahii maamulka puntland webaa linkadegahaye intii qabiil aana qabiil arintaasay nanin sababeyna balse dadkan dadayn dad dambe ku galay puntland sidii ay sheegtay maamulka puntland webaa ku codsadaan ereena ehelada intii dadkaasi lahaka gudbiya ee roolahan gudbiya maxkamadda ciidamada qalabka side ee dowladda federaalk soomaaliya haddii maxkamadda kahela dambegi laaka ogi oyba diyaaran anaa intiiun hogaansanna yeereen dhowaan yahayti markii maxkamadda gobolka mudug ee dhinaga puntland ay sheegtay intii dhalinyara laka eedayay shabaabnimo iyo ka xukuntii diltoogashe meelihiisan warkaasi kula darartaan dhegeystayaal hamiignimaadan waa idaacadda raadiyo baydhabo ee beledkan baydhaba akhbaaraadka banaanka wayba hukumadaha dowladda hindiya wayba sheegtay intii maxkamad sare ee kataale dalkaasi hindiya wayba taageertay go-aan dowladda eedantii li boqol toddobaatan afar doolar oo magdhowe siyaasa qoys kasta oo kumaday andhamada cudurka covid toban sagaal go-aanka maxkamad wayba usu daba socda codsiyo hanjeedadii qareen fadaaya intii magdhow la siiyey qoysaska qoysaska iyo oo la maraawiyaari xeerarka maareynta iyo masiibooyinka hindiga yaala hindi ilaahay haddooybaa diiwaan geliday in ku badan afar boqol afartan iyo todoba kun oo qof oo dhamatay cudurka covid toban sagaal balse khubarada wayba rumaysanyiin ereena intii tirada dhabta ee dadkan dhamaday cudurka covid toban sagaal intaasay tuman jibaar ku badanta garsoore magaaji laakakoobi shaah wayba isniintii sheegay intii qaraabada ankadhadhow qofka andhamaday cudurka covid toban sagaal uuse helo doona magdhow muddo balgudaajeeye markiiuusa hagudbiisada arjiga dalbadowka magdhowaasay bilijuunga qareenada wayba maxkamadan gudbiyana codsigaasay iyo-oona markiil ku dalbaday ee fargelin ka saabsan arrintaasi magdhow qoysaska ehladiyo andhamaday viruska corona si liig maran xawaabiina qareenada wayba sheegeena intiiyo tagi markii kureed cudurka covid toban sagaal ka tilmaamay gudaha dalkaasi hindiya intiiusa yahay masiiba sida uuse dhigaw sharciga maareynta masiibooyinka ee dalkaasi uuse xaqin layay qoysaska dadshoka waaya masiibada intiioo helaan magdhow sharcigan wayba ka jira tallaabooyin laka yarayo dhibaatooyinka hadiiro qoysaska sida dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeed waybana muujiyaasa intii dadaalka abid intii dadkaasi abid iyo garab istaag imbaahanyiin waybana saasaato sharciga dhikay intii dowladda siida qoysaska lacagka afartan oo lacagta dalkaasi garyaqaan guro kumaar bansal wayba usuno qareenada usaan gudbiyay codsi haay wayba sheegay intii us ogay dowladda lacag far badan iyo kabiidii maareynta masiibooyinka balse wayba kaloo us aaminsanya intii aan hayna too qoys walba lasii koro afartan kun oo rubees sida usa sharciga qaba sida laha ku-xigday dowladda federaalk wayba magdhow sii doontay qoysaska dhibanayaalka ama qaraabadiyo haddii la xaqiijiyay shahaadada caafimaadka ee sababta dhimashada yeeta covid toban sagaal sida waafaqsan xeerarka quseeyay lacagta waba la kabiyey miisaaniyadda ee dowlad gobolka balse inkiyaraan wayba lama gobol laku helay ee karnela iyo rajistan taasoo sheegtay intii dadkaasi ee adkaada doonto intii helaan beesada magdhowa waybana rumaysanyiinre intii dowladda federaalk yeeta intii aan biyina intii aan biyada beesadaasi ero madaxa dowladda gobolka rajistan ee govin sing wayba warbaahinta ee golaha la hadlay usan sheegay intii ka eedanta dowladda federaalk soomaaliya beesadaasi kabiyada kiisaska ee dadkaasi iyo duufaanada waybana meelasay ku saaray intii aan jaro doogno qof andhamadi cudurka covid toban sagaal oo lasii doonaa magdhow usahaku ka horjeysaday arrintan waybaa dood ku dhaliday dalkaasay hindiya cilmi baaro laka sameeye ee wadankaasi london wayba usiina laka sheegay waybaa aaminsanyi erey marba markii ku dambeyta qof ka da-day sii kororaasa awooduhu siistiis ee awoodo xusuustis iyo baaba-aasa balse mid kumida cilmibaarayaasha cusub waybaa tilmaameenaa intii qof kasta oo da-adiis horanwiinati haddii ususooma ee xasuustiisiya korhankahaasa doctor giliyu oo ku tirsan kuliyadda kingston ee london wayba usa qaaday cilmi baaris laka aruuriyay macluumaad ka saabsan mowduucan cilmi baaris laka sameeyey jirka waba laka ogaaday markii tirada kalori ee yarayase maskaxda iyo hasaarase unugyo cusub ama neerfayaal nidaamkan wayba laka magacaabay ee neurigiosis ee saynisyahanada wayba ogaadana intii xusuustaha hagaagasa kulama qofku usasoonshay badada dhakhaatiirta ee kuliyadda kingsway baa saasaata ay sheegeen intii qof kasta ee ma- hadba usu kusoon badanyey usu ku xusuus badanyey dad da-adiyoon dhehayta afartan iyo shan ilaa toddobaatan iyo shan oo afartan iyo saddex qof ee ayaaway baa laka sameeyey baaritaan arrintaasi warkii xamiinnimo aysan kula dararteen idaacadda raadiyo baydhabo ah dhegeystayaal oo nimaada untaninka dhunyo warkaway baa siinla dararsay anoo xasan califo dhanka farsamada waybaa warkiin farsameeyey saaxiibkii injineer borow intii warkoo kale midan reedku kulma doon waybaa siin kugutabaane sidaasi oo nabadgelyo fii amaanilah